Wasaaradda Beero iyo Waraabka Hirshabelle oo kaalisay Save the Children ayaa tababar dareeri doona muddo shan maalmood ah oo ay ku qabatay magaalada Johor ee caasimadda Hirshabelle. Tababarkan ayaa waliba lafo-huraad ahaan ka mid ah iskaashatada beeraleyda iyo hanraabta beeraleyda ee magaalada Johor. Wasiir ku-xigeenka Wasaaradda Beero Hirshabelle Mudane Maxamed Bashiir Qaasim Daqare ayaa furay tababarkan walibana wuxuu sheegay in ay ka faa'iideysadaan tababarkan beeraleyda.
Bismillaahi Rahmaani Rahiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Runtii aadaan ugu faraxsanahay maanta inaan ka soo qayb galno. Ee, Furitaankan ee, siminaaradan ee, ay ka qayb galayaan afarta iskaashato labana maanta iyo berri kuwaana saako- ee, saakuun iyo maalinta ka dambayso waa boqol iyo labaatan aan u malaynayaa inay tahay afar iskaashato Ee, waxaan rajaynaynaa wixii aad ku barataan inay noqoto mid dadka ee, wax ku taro Ee, markii aad dhammaysataanna in laydin siiyo ee, abuur oo aad wax ku beeri ku tacbataan ayaan rajaynaynaa waxaan marka aan rabaa halkaan fariin inaan idinka diro waxa laidinku tababaraayo abuurka ladin siinaa kanaalada la qodaayo ee, dowlado kale iyo shacab kale oo idinkoo kale ah ayaa lacagtaasi ee, iska soo ururiyo ama cashuur wadan kale leeyahay ayaa loogu deeqaa dadka Ee, kuwaas ayaa deeqbixiyaal soo maro ee, ee, hay-ado kadib ayaa n g o la siiyaa marka waxaa ka raban mar kasta iyo sanad kasta inaan dhanaxana la caawiyo inaan annaga beeraheena tacbanno ku dadaalno inaan wax soo saarkeena badinno isku filnaano marka waxaan idin rajaynaa inaad noqotaan kuwo ka faa'iidaysto dalkooda eh, iyo deegaankooda iyo beerahooda Eh, aadaan u mahadsantihiin siminaarkan waa loo furayaa wasiirkiyaa ku qaybgalayaalka Nkabaaqi in iyo tababarkan ku faa'iideysadaan aqoontiyo